habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah labaiyo labaatanka bisha febraayo sannadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal iyo nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ahaa ciidanka asluubta ee soomaaliya oo maanta xusay sanad guuradii kontonaad ee aas-aaskooda
idinka waxaad tihiin toosiyayaashii dadkaas si aad u toosisaan marka waxaa la rabaa inaad ogaataan in shiikha imaamka ahi aanu salaadda duji karin cidna haddii aanu daahir ahayn idinkuna inaadan wax toosin karinina haddii aadan idinku toosnayn
somalilan oo samaysay guddi qaran oo la dagaalama maandooriyaha ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimo sidoo kale guddidaas iminka waxyaalaha soo nooleeyay waxaa ka mid a markaanu aragnay xeerkuu gaadhsiisan yahay iyo siduu usoo kordhay iyo sida ciidamada ammaanku mar walba ula dagaalamayaan muqadaraad kala duwane ee soo gala dalka hadday tahay xashad hadday tahay khamri iyo wax la halmaala
barnaamijyadii cawayska washington iyo martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka dadka ku nool gobolka nevada ee dalkan maraykanka ayaa maanta ama caawa codadkooda ka dhiibanaya doorashada kala reebka ee musharaxiinta ku tartamaysa qofka ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee bisha noofembar ee sanadkan dhici doonta gobolkan oo ku yaala dhinaca galbeed ee maraykanka ayaa ka duwan gobolada iowa iyo new hampshire ee ay doorashada xisbiga dimuqraadiga ka dhaceen dhowaan kuwaas oo aqlabiyadda dadka degani ay yihiin caddaan nevada ayaa dadka degan yihiin dad kasoo jeeda jinsiyado kala duwan qiyaastii kala bar dadka reer nevada ayaa ah dad caddaan ah ku dhowaad soddon boqolkiiba ayaa ah dadka hisbaaniga ama latino toban boqolkiiba ayaa lagu sheegay inay yihiin dadka madoow ee african americanka halka dadka kasoo jeeda aasiya ay ka yihiin toban boqolkiiba ra-yi ururin la sameeyey ka hor codbixinta caawa ayaa muujinaysa in doorashadani uu ku guuleysan doono berni sandres kaasoo natiijo wanaagsan ka helay codadka dadweynaha ee doorashooyinkii dhowaan ka dhacay gobolada iowa iyo new hampshire ra-yi uruurin kale ayaa tusisay in bit borigeg uu ku guuleysan karo codbixinta doorashada ee caawa ee gobolka nevada laakiin waxay doorashadani tijaabo wanaagsan u noqon doontaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden oo la saadaalinayo inuu codad badan ka heli doono dadka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay ee gobolkaasi nevada
qaramada midoobey ayaa sabtida maanta sheegtay in colaada dalka afghanistan ay ku dhinteen soddon iyo afar kun oo qof ayna ku dhaawacmeen toddoba kun oo kale sanadkii lasoo dhaafay aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal inay ku dhinteen saddex kun iyo afar boqol oo qof ayna ku dhaawacmeen ilaa iyo toddoba kun oo qof howlgalka qaramada midoobey afghanistan oo lasoo gaabiyo yunama ayaa ku eedeeyey kooxaha taalibaan isis iyo mintidiinta kale inay sabab u ahaayeen sagaal iyo afartan boqolkiiba dadka geeriyooday qaramada midoobey ayaa intaa ku dartay in ciidamada taabacsan dowladda iyo kuwa isbahaysiga uu maraykanka ku jiro ay sababeen saddex iyo afartan boqolkiiba dadkii ku naf waayey colaadda afghanistan sanadkii hore halka lix boqolkiiba ay sababsadeen isku dhacyo kale warka qaramada midoobey ayaa imaanaya iyadoo heshiis xabad joojin muddo toddobaad ah lagu yaraynayo colaadda ay maanta ka dhaqangelayso afghanistan taas oo waddada u xaaraysa in maraykanka uu heshiis nabadeed la siixdo kooxda talibaan sagaal iyo labaatanka bishan taas oo lagu rajo weyn yahay inay soo afjarto colaadda siddeed iyo toban sano jirsatay ee dalkaasi oo noqotay tii ugu wakhtiga dheereyd ee uu maraykanku ku lug yeesho saxiixa heshiiska maraykanka iyo taalibaan ayaa sabtida dambe ka dhici doonta dalka qatar iyadoo ay goobjoog ka noqon doonaan ergooyin ka socda caalamka natiijo hordhaca ah oo ka soo baxday doorashada baarlamaaniga ah ee sabtida maanta ka dhacday dalka iiraan ayaa muujinaysa in kooxaha muxaafidka ah ay guul weyn ka gaarayaan natiijadana ayaanan la yaab ku noqon doonin dadka reer iiraan kadib markii kumanaan musharax oo u badnaa kuwa siyaasadooda dhexdhexaadka tahay iyo dadka isbedel doonka ah laga hor istaagay in ay doorashada baarlamaaniga ah ay u tartamaan taas oo waddada u xaartay guusha mudanayaasha muxaafidka doorashada maanta ayaa ka dambeysay kadib bilooyin ay iiraan wajahaysay xiisad kulul oo u dhexaysay iyaga iyo maraykanka kuraasta ugu badan ayaa waxaa looga tartamay magaalada caasimadda ah ee tehraan waxaa ku soo xiga gobolada kale ee waaweyn natiijada rasmiga ahna waxaa lagu dhawaaqi doonaa aroornimada hore ee axadda birita ah
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa ku baaqay xabad joojin dhaqso ah oo ka hirgasha gobolka waqooyiga galbeed ee syriya ee idlib si loo soo gebagabeeyo shidada aadannimo ee ka jirta loogana fogaado colaada halkaasi ka jirta oo faraha kasii baxda guteres oo wariyaal kula hadlay new york ay ayaa ku eedeeyey dalalka ruushka turkiga iyo ciidamada dowladda syriya waxa uu ku tilmaamay argagax bini-aadamnimo guteres ayaa sheegay in in ka badan laba milyan oo qof oo ku nool idlib ay u baahan yihiin gargaar bini-aadamnimo oo deg deg ah dhibaatada ka taagan idlib ayaa ku qasabtay qaramada midoobay in ay codsato shan boqol oo milyan oo dollar oo dheeraad ah si loogu daboolo baahida barakacyaal cusub lixda bilood ee soo socota
warka caalamka ayaad dhegeysateen waxaadna kala socotaan dhegeystayaal voice of america washington aan ku bilowna ee labaiyolabaatankii februaayo ee sanadka kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii maanta oo kale ayaa la aasaasay ciidanka asluubta soomaaliya oo ah ciidan si gaar ah ugu xil saaran ilaalinta xabsiyada iyo maxaabiista dalka munaasabad lagu xusayay konton guuradii kasoo wareegatay aas-aaskooda ciidankan oo uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka hadlay ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho warbixintan waxaa soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
waxa ay hadda xusayaan sanad guuradoodii kontonaad ee aasaaska ciidanka asluubta waxaase xilligan dul babanaya su'aalo kala duwan oo qaarkood bannaanyaal ah sheekooyinka laga soo warinaya xabsiga dhexe waxaa ka mid a baxsashada maxaabiis la xukumay isticmaalka taleefannada iyo inaan lagu guulaysan in dadka lagu hara xabsiga dhexe laga dhaqan celiyo wixii markii hore lagu soo xukumay sida afkaarta xagjirnimada isticmaalka daroogada tuugannimada iyo caasiwaalideennimada ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa dul istaaga waxay ahayd inay qabtaan ciidanka asluubta oo gundhigoodu ahayd dhaqan celinta maxaabiista la geeya xabsiyada wuxuuse xuse ra-iisul wasaaruhu in gacan daahira ay wax daahiriso waxay ka shaqeeyaan in qofka loo keeno isagoo aqoontiisu liidato inay dib ugu soo celiyaan bulshada qofkii oo aqoon leh lehna awood uu wax ku soo saarto si aanu dembi kale u gelin waxaa loo keenaa qofku isagoo isku caasiyey waalidkiisna ku caasiyey waxaa la rabaa inay bulshada dib ugu soo celiyaan isagoo waalidkiisna u baari ah isaguna naftiisa u baari ah sidaas daraaddeed ayaa la rabaa inaanay shaqadu soo laalaaban oo qofkii mar la idiin keeno aan mar kale la idiin soo celin oo aad ka gudataan waajibkii dhabta ahaa bulshadana aada caawisaan qofkaasna aada caawisaan sidoo kale ayaa la rabaa qofkii la idiin keeno oo albaabka laidinkaga soo geliyo inaanu fursad u helin inuu daaqadda ka baxo idinka waxaad tihiin toosiyayaashii dadkaas si aad u toosisaan marka waxaa la rabaa inaad ogaataan in shiikha imaamka ahi aanu salaada duji karin cidna haddii aanu daahir ahayn idinkuna inaadan wax toosin karinina haddii aadan idinku toosnayn madaxda hay-adaha garsoorka waxay si dhow ula socdaan xaaladda xabsiyada guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute oo la hadlaya qaar ka mid a ciidanka asluubta ayaa dul istaagay dulduleelada ka jira xabsiga dhexe u baahan in la owdo waxaan rabnaa oon rajaynaynaa horta marka hore in wax weyn aad ka bedeshaan aad oo ku soo kordhisaan kusoo biiritaankiinna ciidanka maanta aad ku soo biirteen inay wax weyn soo kordhiso sababtoo ah waad ogtihiin qof walbana waa ogyahay sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnayo ma aha qof maxbuus ah oo dembi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku- oo ku dhex jiro waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asigoo akhlaaq wanaagsan loo- dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysta ka waran uu taleefon haysto xitaa uu social mediahii uu ku jiro ka waran waxaa ka sii dara intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyey uu dhammaysto oo bannaanka u laabto wax dhaqan celina ma qaadan ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku mutuu ku laabanaa kii argagixisada ahay argagixisuu ku laabtay kii daraagiska isticmaalaya isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay kii tuugga ahay burcadnimadiiu ku laabtay arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta ee gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku la- ay- ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorka u soo xadeeyo ay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahee wuxuu horjoogo ka yahay mucaskar ay argagixiso fikirka argagixisada lagu kobciyo oo argagixisada lagu adeego uu- uu horjoogo ka yahay ma aha taliyakaas taliyihii ugu horreeya ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal ismaaciil axmed ismaaciil oo maanta wakhti kooban aan kula kulmo munaasabadda wuxuu ii sheegay in ciidanka asluubta ay ahaayeen ciidan wax soo saar tababar iyo kuwa dhaqan celin loona yaqaano ciidamada gaal shiraha kahor intaan loo bixin ciidanka asluubta cabdulqaadir okey v o a muqdisho
markana hargeysa dowladda somalilan ayaa sheegtay inay la dagaalamayso dadka ka ganacsada ama soo geliya somalilan mandooriyaasha sida xashiishadda iyo qamriga iyadoo la sameeyey guddi heer qaran ah sida ay sheegtay wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakule wasiirka diinta iyo waqaafta somalilan sheekh khaliil cabdilaahi axmed ayaa u sheegay v o a sababta iyo baahida keentay in la sameeyo guddidan heer qaran ee loogu tala galay inay ka hor tagaan dhibaatooyinka maandooriyaha uu ku hayo dhallinyarada somalilan guddidaas iminka waxyaalaha soo nooleeyey waxaa ka mid a markaanu aragnay heerkuu gaadhsiisan yahay iyo siduu usoo kordhay iyo sida ciidamada ammaanku mar walba ula dagaalamayaan muqadaraad kala duwane ee soo gala dalka haday tahay xashad haday tahay khamri iyo wax la halmaala waxaa runtii lagamaarmaan noqotay in xukuumaduna ay garwaaqsato dabeetana ay taageero dhaqaalena ay usoo mariso wasaaradda diinta iyo awqaafta taasoo keentay maanta inaan kulankii koobaad wada yeelano guddidii fulinta ee, maxaa la- aan idhaahdo guddida ka hortaga iyo la dagaalanka mukadaraadka kala duwan iyo wacyigelintiisa taasoo aan runtii ugu talagalnay maanta xoog wareysigaas inaan istiraatiijiyadii iyo qaabkii ay ula shaqeyn jireen wax la eegno oo la daraaseyno dowlad ka qeyb qaadano contributionka ama maaragtay taageerada iyo maskaxeed iyo maamul iyo dowladeed ah, si aan ula garab taagnahay u sheegno Een, guddidaas runtii guddi aada u qiimo badan ah oo dhakhaatiir leh oo leh weliba haweenkii oo dhakhaatiir qaar yihiin qaar yihiin garyaqaano yaqaana sharciga sha- iyo- iyo iyo muxuuha qaanuunka isla markaana culimmaduna ay hormoodna ka tahay sidii horeba u ahayd waxaa runtii wasaaraddu ay aada u dareeneysay inaynu samayno istiraatijiyad iyo maxaan ku leh qorshe howleed ay ku howlgalaan sanadkan iyo runtii sidii aan wada shaqeyn lahayn dhinaca kale wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan ayaan weydiiyey maadaama inta badan ay booliisku ka cawdaan xukunka lagu rido dadka maandooriyaha ku lug yeesha iyo in markiiba la soo daayo sida ay sheegaan qaar ka mid a ciidamada boolisku waxa laga qaban karo arrintaasi ama uga meel yaalla guddi ahaan iyo wasaarad ahaanba waxaad ka warqabtaa dhowaan waxa golaha wasiiradu ansixiyeen wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerkii la dagaalanka mukadaraadka ee hore u jiray xeerkaasoo maanta hor yaala golaha was- muxuaha haw- eh, golaha wakiilada oo runtii uu ku jiro kalfadhigan maanta bilaabmay ama sabtii dhowtood bilaabmay waxaa ka mid a in xeerkaa la ansixiyo maadaama golihii wasiire ka yimid xeerkaasuna wuxuu wax ka bedel ku sameynaya xeerkii hore oo aad mooddo inuu khafiif ahaa ama dhinaca cidda soo gelinaysa ku ahaato ama cidda taageeraysa ha ahaato ama cidda kufududeynaysa ha noqoto marka garsoorkii wuxuu inta badan ku ku ku tacalluqa ama uu shaqadiisu ay ku xidhan tahay mar walba gudaha fulinta iyo golaha wakiilada xeerarka ay soo ansixiyaan ee ay ka shaqeeyaan bay iyaguna fulinayaan waan uga mahadnaqay runtii intii tagtooda tamartoodii golaha amanaan garsoorku ku dadaalay laakiin hadduu xeerkaasu inoo hirgalo oo ka soo baxo insha allahu wiigagan gudihiisa kasoo dhammaado golaha wakiilada waxaan rajeynayaa inay noqon doonaan isbedel weyn laga dareemi doono xagga garsoorka oo caawin doonaan gacmaha aynu adeegsanayna ah ciidanka nabadgelyada iyo ciidanka mxuu ahaa xubnaanka iyo ciidanka kahortaga maxaan kula mukadaraadka iyo wax lamida marka ilahay waxaan isleenahay guushii wax yar baa inooga dhiman goor fiicanna waynu ka gaadhnay dhallinyaradeennii iyo ubadkeennii soo korayey inaynu ka xakamayno yani maarata muxuu ahaye aafadaas mukhadaraad kala duwana v o e hargeysa mahadsaned khadar magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya waxa ay soomaalidu degto waxaa ka socda diyaargarow loogu jiro soo bandhigista hindisaha loo yaqaano b b i ee dastuurka dalkaasi kenya wax looga bedelayo warbixintan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaheenna maxamed faarax shire hogaamiyaasha dalkani kenya qeybaha kala duwan ay ku kala nool yihiin guud ahaan berrito waxaa laga filayaa inay isugu yimaadaan xarunta gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya halkaasoo looga naqaashi doono hindisaha b b i-da loogu magac daray isdhexgalka iyo iskaashiga iyo hanaan wanaagga dowladnimada ee madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta iyo ra-iisul wasaarihii hore dalkani kenya ay dabada ka riixayaan gudoomiyaha b b i dee gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ahna gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qorone ayaa sheegay inay jiraan culeysyo fara badan guud ahaan gobolkan balse waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin kasoo qayb qaadashadaha b b i da hindisahaasina ay noqon doonto mid soomaalida gobolkani waqooyiga bari dalka kenya wax wanaagsan ay oga dhex arkeen b b i waqtiga ay joogtan waa maanta berri kuma sugi karto oo waxaan waa wadan arrin u taala waddanka oo dhan markay jirtana waa hadda waxay la soo kulantay mar annaga ammaankeenan uu xun yahay macallimiinta inay naga maqan yihiin haddii aad tidhaahdo annaka macallimiin baa naga maqana b b i kama qayb geli karno dowladdan kenya waa maroodi oo kale adigoo ka warqabin ba iska soconi wax kaa warhaya male annagana kiraa ka yar baan ahnay oo dad maaragtay saas usii xoog badan mani marka taladaas tala fiican maaha ninka ku taliyey annaga b b i kama qayb qaadanayno ilaa macallimiin la soo celiy ruux ka hortegi karana male hal ruux wax uu ka qaadi karana male kenyana waa imaani waa wada hadlaynaa insha allah waa la tegi doodanna way soconi annagana ka mid baan ahaanayna gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalkani kenya mudane faarax macalin maxamed ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga waiba ee dalkani kenya ayaa aaminsan in wax badan laga bedelo hanaanka haatan dowladnimada dalkani kenya oga socoto wuxuuna sheegay in dowladaha haatan gobolada ka jiro dhammaantood qaarkood la isku dardara qaarkoodna la kala qaado countiganawaa yaryaryihiin lacag ku filanna malaha marka haddii laisku daro iyagoo labiiyo saddex iyo afar ah midda kale mar haddii uu weelkii weynaado iskuma qaqabsanaysaan marka ninkii daacadda ah oo cadaaladda ah oo dadkaa kasoo dhexbixi lahaa hadduu doono shirmooga ha noqdo sheekhaalna ha noqdo qoyska ugu yar ha noqdo ninkaasaad raadsanaysaan markaa qoysqoyska isku jiidanaysaan gaaris wajeer isqabsanaya mandheera isqabsanaya aanka ma jirayso marka aan weyneyno waxaa la yidhahda countiga aan weyneyno county hadda midda ay tahayna subcounty aan ugu yeerno dhaqaalahana wuu fara badanayaa mashaariic waaweyn baa lagu qaban karaa waxaan hadda mashaariicda hata hadday dadaalaan nimanka gobananska dhib baa haystaa maxaa niman kala goyi karaan faarax iyo siyaasiyiinta kaleba intooda badan waxay ahaayeen kuwa isla qaadaa dhigaya hab walboo looga qayb qaadan kara b b i du inay tahay habka ugu wanaagsan ee soomaalida gobolkanna iska dhex arki karaan siyaasiyiinta gobolkan ee gobolka kasoo jeedana dhammaantood waxay ahaayeen intooda badan weeye kuwa haatan madasha kasoo qayb galay balse waxaa madasha ka maqna siyaasiyiin culus oo dalkani kenya ku culus oo uu ka mid yahay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaale oo horaan gadafka ugu dhuftay ka qayb qaadashada b b i da mudanaha laga soo doorta degmada dhadhaa mudane doctor maxamed daahiya ducaale ayaa waxa uu sheegay in culeys fara badan oo dalkani ka jira qeyb libaax ay ka qaadanayso dowladda dalkani kenya oo inta badan gacan bidixaynayso waxyaalo badan baa marka waxaan leenahay haddii la rabo shabaab in lala dagaalo waa inay dadka degan meeshan mas-uuliyadda ayaga gacanta ay ku qabtaan askarteennana ay ka soo fadhiistaan ay sugaan sida shaqada loo qaban doono waxaan aaminsanahay shabaab in la raadiyo oo la dabagalaa loo baahan yahay laakiin nin gaari wato oo oo safrahayo shabaab waxba kama qaban karo intaad og tihiin shicibka war way keena maalin kastaba shabaab meeshay joogaan laakiin wax raadin male ayagaa weeraraanba askarta xeryoonka marka waxaan leenahay nidaamka asaga waa in wax laga bedelaa dowladda waa inayna aamintaa annaga waa in naloo ogolaada ciidan deegaankan ka soo jeedo oo shabaab raadiyo oo meelahay ku jiraanba ka dabagalaan mudane cabdikariin cusmaan rati mudanaha degmada faafin laga soo doortay ayaa wuxuu aaminsan yahay in soomaalida gobolkani haatan fursado wanaagsan ay ka heleen dowladda dalkani kenya balse ilaa iyo haatan ay jiraan gacan bidixeyn fara badan oo uu aaminsan yahay in gobolkani lagu hayo wuxuuna sheegay in soomaalida gobolkani isugu soo baxaan ka qayb qaadashada b b ida oo maalinta berita xuskeeda lagu sameyn doono bandhigeeda lagu sameyn doono garoonka kubadda cagta ee garisa hadda waxaa imaataa mandhada toban bilyan wazeer waxaa imaataa toban kale gaar waxaa imaataa toban kale meeqa wey marka annaga waxaa la dhahay magaranaysaa diinta waxayna faraysaa markuu ilaahay kuu nimcey maxaa lidiri haddaa ku shukrin waysana marka hadda waxay ugu xusataa macalkawnti in laga qaado ilaahay inaan ku shukrino fiican midda kalena beetan ma fiican sidadow consistency la qaadi ma jirto wax consistency oo la qaadi ma jirto lama yarayna consistency woman rep lama qaadayo way joogi cabdikariim faafi mb wiska aan wuu joogi lama taabanay balambala way jiri weli cabdicumar atarudhisana legdhera hire were ataka kusoo celceliyo dalkani kenya haatan waxaa ka soconaya murankii ugu weyna isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkani kenyana kooxaha fara badan ayaa kasoo horjeeda uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruuto iyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya halka ra-isul wasaarihii hore dalkani kenya iyo madaxweynaha oo dhan ana ay aaminsan yihiin dastuurka in wax laga bedelo in ay keeni karto in kenyaanka dhammaan dastuurka ay u sinaadaan kenya oo kasoo baxday qulqulatooyin dhanka siyaasadeed tan iyo intii madaxweynaha dalkani kenya iyo weliba ra-isul wasaarihii hore dalka raila odinga ay isgacan qaadeen taasoo keentay in haatan uu ka dhasho mashruuca b b ida ayaa waxay noqonaysaa in inta badan dadka kenyaanka ay taageereen isgacanqaadkaasi guud ee dhex maray madaxda ugu sarreysa dalkani kenya ee ku murmay doorashadii sannadii labada kun iyo toddobiyo tobanka maxamed faarax shire v o a garisa
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa inoo haya
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa naciimo cali xareed oo ah guddoomiyaha ururka mother and child welfare organisation ee fadhigiisuu yahay magaalada tan london kusoo dhowow marka hore barnaamijka naciimo aadaan kaaga mahad celinaya waana ku dhawahay idinkoo dhanna waa islaamaya aadaan kaaga mahad celinaya ridwaan adiga mudan naciima maalmihii ugu dambeeyey waxaad booqanayseen qaar ka mid ah xabsiyada ay ku jiraan dhalinyarada soomaaliyeed haddii aad soo koobto bal xaaladda maxaabiista aad la kulantay sida ay tahay bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum allahuma salli calaa maxamed wala ali sabi wasalam dhammaan waxaa salaama ummadda soomaaliyada meel kasta ay joogaan oo codkayga dhageysan doonto xabsiyada maalmihii u dambeysa maahane waan ka shaqeynayna muddo toban sano ka badan booqashadeenana waa booqasho joogto ah maadaama aan isku qeybnay inaan dadka xabsiyada shaqadeena ugu weyneed aan unu asaasna hay-addaba ay tahay in loogu dadaalo ama loo daryeelo ama loo soo booqdo carruurta ama waxay u baahan yihiin loo geeyo workshop ka dhex sameyno kii iskuolkiisi rabay kan xanuunsan kan loo yar leh kan raba inuu baxo kan raba inuu adres raadinayo uu kusoo baxo oo la weydiinayo adreeskii waxyaabahaas ayaan ayaamahan ugu dambeeyay aada iyo aada uga shaqeynayna ridwano waa gartay marka xaaladooda guud siday tahay wallahi xaaladda guud waa laba qeyb xaalad oo iska dhexaad ah xabsi waa taqaanaa qofka marka la xiro xornimada laga qaado waa dareemi kartaa afar derbi uu ku jiro xanuun intee la eg oo saameynaysa qof maantay habbi farxad familkii ku dhex jiray ha yaraado ama ha weynaado ama ha ku dhacdo inaysanta asagoo dembi lahayn ama dembigii uu galay ha lagu ciqaabo wuxuu marayaa xanuun aada u weyn xabsiga maadaama ay tahay xornimo la-aan oo maanta dhan meel iskaga jiro oo waktigana wakti usii gudbinayo walwalna usii dheer tahay waktigana oo aada iyo aada ugu dheeraanayo meeshii markii lagugu xukumo bil waxay kula tahay sanad xabsiga marka ay tahay marka laba qeyb ayaan ukala qaadaya qeyb horta hore waxaa waaye qeyb ayaga rabaan inay dib u noqdaan oo baasaboorradoodii xataa celiyeen lacag ku celsheen waalidiin badanna ay tahay ilmahoodana iyadoo la qasbeen volunteer ka codsadeen dowladdan inay ka baxaan meeshaan tagaan waddankoodii hooyo waa gartay marka ay dhamaystaan xukunkaad ka wadaa ayagoo xataa xukunka dhamaysan example markii cunuga lagu xukumo labaatan ama toban sano oo shan iyo toban sano camal xirnaa wax yar ay u dhiman tahay wuxuu jeclaaday inuu inta kusii jirin uu ka codsado dowladda ingiriiska inuu dib ugu noqdo dalkiisa hooye dowladda soomaaliya ayaa taasna ka gaabisay oon usoo jawaabin dhowr maraa miitano qabanay waalidiin caan aha ku jiro oo dawladda usoo shaqeeyey hooyooyin ilaa shan iyo labaatan saddex labaatan gaar ayaan diyaarinay caruurtii ayaa hadleen waa gartay marka waxaa ula jeedaa heshiis ma jiro dee hadda rasmi ah oo u dhexeeya dalkan britain iyo soomaaliya marka laga hadlayo in eh, maxaabiista qaarkood halkaas ay ku dhammaystaan xukunka ha heshiis wuu jiraa haddii la dardargeliyo sababtoo qoomiyadaha kaleba way cishtaan dhalinyaradooda dib ayayna ula baxaan wayna isdhaafsadaan oo maxaabiist intay inta timaado madaxweynaha imaado ama qof mas-uula soo diro ayay kala saxiixdaan taas ayaa macnaha dib u dhaca keentay caqabadaha soomaaliya hor yaala laakiin inay ku daraan ayay ahayd ingiriiska oo aada iyo aad ay u wahminayaan ayna sugayaan carruurta inay halkaan imaadaan ay soo dirsadaan mas-uuliyiin ayna k- ilmaha dib u celiyaan intii diyaar ahayd tan labaadna xabsiga waxaa ku jiro caruur aada u badan waana dareemi kartaa caruurta ayuu qaladka ka dhaca waalidka qalad ma lahan caruurtaaseeta waa aada ayay tiradeedii usii socotaa ilaahay ha ka yareeyaan leeya hooya ah waa dareemaa inaa aniga dhalay ayaan umaleya waan la xiranaya caruurta ridwaanow laakiin caruurta waalidka leh waalidka ayay support ka helaan fiican Waa gartay.
waalidkaa tago isku bedelo n hooyadii aabihii walaalkii saaxiibkii waxaa aada iyo aada iisii taabto ilmaha meelaha dhaadheer laga soo xiray glasgow oo kale wadamo kale kusoo xiran yurubta kale ka yimid ehladooda qaar joogin qaarna waalidka ka dhintay horena waan u sheegay marna waalidkaa hormaro Mm.
marna caruurtaa hormarto waa waalidkii- gartay marka waxaad leedahay waxaa jira een, een, maxaabiist soomaaliyeed oo aan helin in ehelkooda ay soo booqdaan waalidki maba joogo ama wuu dhinta allah raxma raximiin ama conditionka oo midi kaale wuxuu ku jiraa aad macnaha serious eh oo isbitaalka aan kusoo booqano oo markaasna aad dareemi kartid n wiilkeedana xiran yahay hooyadina xanuun ay haysato ama guriga ha ku haysato ama isbitaalka ha joogto awoodin inay soo booqan karto wiilkeeda awoodin inay imaan karto oo xataa hooyooyin waxaa jira keliyaha laga dhaqo ridwaano hooyooyin waxaa jira xataa ha heli karin inay mar kasta la kulmaan Mm.
laakiin jecel awlaadooda teleefonkoo kaleeto xataa culeysaa ka saaran markay ku raadiyaan bisitadoo kaleeto culays badanaa ka saaran Een, marka waalid ilmahaas oo kale aad iyo aad ayaan annaga een, usii siinaa inaan workshopyo ka dhex sameyno inaan soo wada bixino maxaa yeelay haddaa tiraa one by one aan la kulmaa waktiga ayaa dheeraanaya hal mar ayaa sideed iyo toban ilaa iyo labaatan aan soo saarnaa waan la sheekaysanaa kii gooni rabo sir inuu kugu qarsadona gooni ayaan ula miid gareeyaa okay marka communitygana oo kusoo casumaa intii markaas activities ta ah ama wax ay ka faa'iidi karaan ama wax u qabanayaan waayahay Een, waayahay haddoo een, kale, su-aasha kale Ridwaano, aan raba aan inaan sadex ku weydiiyo kalo- naciima waxay tahay een, inta Ridwaano- badan dembiyada ilmahan ama dhallinyaradan loo soo xiro maxaa ka mid ah haddii baaritaan aad ku samayseen ama haddii aad la sheekaysateen een, maxaabiista qaarkood dembiyada horta hore markii aan ciyaalka aa u tagtid way ku sheegayaan ha noqoto waxyaabo qalad oo lagu qalday Ee, maskax ka weyn wax beena u sheegtay Ee, sidoo kale akoonka lacagta laiskugu rafeergaraynayo oo kale oo la dhahayo jaamacadan rabaa inaan dhigto lacag la iisoo diro akoonkayga aniga maynasoo ku jiraa kaaga bay siin kartaa ama laga qaado een, een, bangiyadooda lacago badan kusoo dhacaan in ilmihii markay ka saasaaraan ayaga inqaabta ku dhacdo inay ayagii meel qalada ay joogeen dagaalkii ka dhacayay in ayagii loo adeegsanayo inay isdilaan in macnaha way kala duwan tahay kaysaska ee macnaha brosesyada ay ku xiran yihiin Waa gartay.
Een, mala dhihi karo maalin kasto cunuga waxaasuu gadaa waxaasuu sameeyaa Ah, laakiin kuwo waxaa jira loo soo qabto soo ma aha inay eh, qayb ka qaateen een, eh, dilalka mindiyaha oo kale kuwa darooga lagu soo qabtay iyo kuwo waxaa jira een, mararka qaarkood xataa la dhihi karo waxbay dhaceen Een, way jirtaa laakiin waa wax lagu qasbayo marka caruurta la sheekaysto annaga hadda feer ayaan ku sameynaa Yaa ku qasbaya marka?
shabar buushee ku taalaa waxaan sameynay inuu cunugu isku kalsoonaado isdifaaco iska celiyo oo midida dhigo Een, feerkaas ayaa wuxuu socdaa workshopkaas muddo aada u badan facebookyadana waa soo gelinay waalidiin badan way ka faa'iideysteen ilaa labaatan iyo shan ciyaal la imaadaan Waa oo gartay.
cabsi qaar ku jirta iyo qaar fiican oon u kala saarna laba group maxaa yeelay markii lagu dhahayo waxaan sameeya habar yar maba oginay dhaheen qofkana loo diraayo haddii aad fulin weysana adiga ayaa dhibka kugu dhacaa marka waa caruur la qasbaayo qofna ma jeclo qof walaalkiis ah in uu dhaawac u geysto oo haddana special ay mindi ay tahay Mm.
waana dareemi karaa marka caruurta taasoo kale aad jirto Een, mar walbana aniga caruurta aad iyo aad aan u jeclahay dhibaatada ku dhacdana ama qadarta xun aan u qorana allaha ka qabtaan leeyahay marka dhibaatada ayaa Waayahay.
jirto xabsiga waayahay naciima een, qaar waxaa jira een, wakhtigoodii soo dhammaysta oo oo xabsiyada ka soo baxa een, oo laga yaabo inay ku adag tahay inay bulshadii mar kale ay dib u noqdaan ama caawimaadii iyo kaalmadii loo baahnaa aanay helin marka ururkiina wax ku saabsan dhaqan celin ama tababaro iyo seminaaro in qofku uu mar kale nolosha la qabsado oo aad samaysaan miyaa jira aada iyo aada su-aal fiican ay weydiisay ridwaano marka uu soo baxayo intuuna soo bixin waa la soconaa saddexda bil uu soo bixi doono ama lixda bilood ama u dhiman tahay bil ama laba wiig Mm.
xiriir aad u fiican aan lasii sameynaa markuu soo baxana waxaan usii sameynaa inaan job centerka u abalgareyno inaan shaqooyinka hadduu rabo hadduu waxbarashadiisa rabo inuu ku noqdo hadduu rabo hospital inuu sii aado ama xanuun mental healthgo kala haayo hadduu rabo inuu waalidka meesha ka baqaayo haddii uu haysan adres taas ayaa horta culays aad u weyn lagu soo noqday adres la-aanta guri kaleeta inaan raadino ama qof oo ehel cinwaan uu ama- degan yahay ula jeeda adresska ha cinwaanka waalidka oo kale ma rabaan cunugii een, macnaha waalidiinta ma dhihi kari kulligood waalid waxaa jira dhibo badan kala kulma dhehayso hooyo ha ii imaan adreska waa iska kaa saaray hooyadina isagina uu raba adres gooni inuu dego ama ilmaha dambiyada yar galoo kale lagu soo damiin lagu soo bixinayo waalidkood lama keenayo guriga waa inay adres ka madax banaan ay tagaan inti falkaas dembiga lagu soo cadayn doono ama cadayn la keeni doono maxkamadda sugayaan marka ilmahaas oo kale ma haystaan adrese ay tagaan ama markay guri helaan ridwano waxaa la yidhahdaa depositka oo kale lacagta iska dhiga saddex bil kadib aan idin sameynaynaa inaan idin dejino een, guryahoo kale markay soo codsadaan gurigoo kale annagana lacag ma haysano dhaqaale aan jeeg ku saxiixno oon dhahno ku dega saddexdaas bilood hadhow kasoo ceshano dowladda een, ma haysano dhaqaalahaas marka caruurtaasoo kale waxaan u sameynaa inaan gobolladii usii dirno inay sii aadaan meelo ehelkooda kala joogaan ay ku sugaan inta waxay u sameysanayaan inaan ayagana xiriir fiican u sameyno shaqo u abuurno t v gooda ka dhisno trainership wax la dhahayo u sameyno waxbarasho gelino hadda cabdullaahi maltig oo kale i t ga oo maltig center ka dhisan caruurta aada u usii diyaariyaa waan usii gudbinaa ilaa heer shaqo u abuuro waraaqo waxaa jira criminal ku qoran oo la dhahayo qofka hadduu criminal soo maray ama uu kaleer ahayn ma geli karo shaqadaas oo kale Right.
Ee, oo shaqooyinka lacagta lagu bixiyo oo kale marka taas waan ka leexinaa oo shaqooyinkaas oon ku diyaarino i t ga ayuu aada ugu shaqeeyaa waa garta waa yahay shaqooyinka adduunka oo een, kale.
inteed marka caawimaad ka heshaan ururkiina inta badan qaabilsan waxyaabaha ku saabsan hooyooyinka iyo caruurta iyo xabsiyada iyo arrimahaas wallaahi horta taasna waa su-aal fiican haddoo kale example een, lacagta aan een, ka heshaan caawinaada caawinaada ilaahay aan ka helnaa ilaahay qofku garab ka haysta ma waxba ma waayo Mhm.
soomaalida waan usoo bandhignay bangiyadeena aan qornay meel kasta waan istaagnay waalidiintiya hadla ilmihii ka xirnaa dhehen aniga ho- anaa u noolkeyge kan ehelka lahayn ma biili karee nala qayb qaata ama travelka oo kale waalidiinta ku dhibka eh saddex boqol laba boqol ku traafgaleynayaan markay caruurtooda soo fiirinayaan gobol ku xiran yihiin rabadaan oo xanuun badan dareemayaan marna ay ayagoo lacagta haysan dhahaayo hooyo waan xanuunsanaya kuuma imaan karo xanuunkaas xataa wuuna taabtay dhaqaalihii marka soomaalida markaan usoo bandhignay dad way jiraan xilqaama business yaal ah oo contribution na siiyo laakiin annaga dhexdeena ayaan waxaan sameynaa inaan usoo bandhigno shaqo yar abuur workshopyo aan sameyno annagii aan fundraising sameyno taas ayaan kusii shaqeynaa wax kusii socon karana ma aan haddii ayna Waaya.
soomaalida soo garab istaagin amayna kasoo jawaabin arrimaha loo yaraa jiro een, ridwaano wiilal yararoo hadda waxaa jira social media xataa la wada keenayay xabsiga macnaha dhibaato ku dhex galay dagaal ku sameeyeen aan xataa soo damiinanaynay oo looyarkii xataa markaan dhahnay een, ma haysana lacagta community aga dhahay aniga waxba idinkama rabo laakiin immigrationka qaybta eh ayaa lacag markii lagu yiraado oo kale een, waalidiintiina ay inkamkooda haysan waalid ka jawaabaa wuu jiraa hooyadii familkii ayeydii kulli kasoo jawaabeen lacagta soo shubteen laakiin Mm.
waalidkii aan cunug haysan hooyadiis ay dhimatay aabahood aan la kulanay waalidka ka hormaray oo cunugaas mas-uul intee la egoo ku saaran hooyaa tahay aabaa tahay Waaya.
waan adiga maanta waxaa lagaa rabaa inaad ka jawaabto looyarka lacagtiisa waa Waxaa garta lagaa ugu rabaa dambeyn maxkamadiina ugu u raac.
dambeyn waxaa laga yaabaa inay jiraan eh, dhalinyaro aan haysanin sharciga weyn oo marka xukunka ay dhammaystaan eh, dib loogu celiyo soomaaliya Een, wax aad ka warhaysa miyaa jira oo ku saabsan dhalinyaro marka xabsiga ay Aad iyo aad.
dhammaystaan dhalinyarada aada uga warhayaa waxaan u sameynaa contribution aan u dirno bisha ramadaan oo hadda barakeysan oo nagu soo aadana aad iyo aad ayay macnaha oo la soconaa caruurtaasi way ku jiraan elaboorada elabooradana waan tagnaa waana ka shaqeynaa hadda waxaa ku jiro caruur aad tiradooda aan marka waxay sugayaan in la tarxiila miya ayagaaba diyaar macnaha dowladda home officeka way usoo jawaabta looyarkana waan usheegnaa habar lacagtaas ka dhameynin looyarka waxba kuuma qaban karo adress haddii xataa aa kusoo baxdo dowladda kuma siinaysa second janis sababto ee uma qalmo publicada inuu soo dhex galay qaar leeyihin qaarna Mm.
way janis ay haystaan oo looyarin fiican hadday u doodaan banaanka waa la keeni karaa kuwa dib loo celinaayana waa dad diyaar oo habeenkii aa la qaadaa ama maalintii diyaaradday saaraan soomaaliya geeyaan soomaaliya annagana waxaan kasii sameynaya adeeni inaan kasii hortagno dhaqaalo yar sii siino haddii gobolladii sii aadayo haddii uu sameynayo inuu shaqo yar helo ama een, kusii joogo magaalada muqdishona dad nala shaqeeya ayaan ku xirnaa oo ka hortago Waaya.
hooyadii ay haysato lacagtana een, ridwano waxay sii sameysaa inay usii dirsato oo diyaarad kale lasii saaro gobolladii loo gudbiyo caruurta een, qashinkaa la tuuraa caruurta lama tuuro een, waxaan rabaa een, caruur waxaa jirta dhegta u duran taatu ku sawiran aad ii taabtay caruurtaas xataa dowladda soomaaliya hadda xiriir fiican ah naga dhexeeyo wada shaqayn fiican eh waxaan rabaa xataa inay u sameeyaan meelo waaweyn ee ciyaalka ayagaaba ciyaalka wax bari karo ayagaaba ciyaalka dad wax bartay oo high level oo maantay eh waaye inay english baraan Waay.
dadki inay xabsiyada ka dhex shaqeeyaan inay Mm.
tababar siiyaan caruurta inta kasoo noqonaya waa caruur maba la quuri karaba qofka macnaha aad u fiicana qaladka macnaha ama ka dhacan aniga aaminsana waa waaya caruur waaya aysan intaasaan talent- kusoo koobaynaa naciima aad iyo aad baa ugu mahadsantaha wakhtigaaga aadan kaaga mahadcelinaa ridwaan toddobaadkana intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya naciimo cali xareed oo ah gudoomiyaha ururka mother and child welfare organization oo fadhigiisu yahay magaalada london inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo idinleh nabadgelyo
mahadsaned ridwaan ridwaan xaaji cabdiweli ayaana barnaamijkaasi martida mikrofoonka london noogu soo diyaariyey halkaad nagala socotaanna waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwa
obey hidiya dhaqanku waa hubantideeni adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qofkaan jeclaa qofkii waan isweyney inta qofkaasna uu jeclaa dabcan waan isweyney ee waxay qaadatay muddo ku dhow toban sano kadib waanu dib isugu guulaysano dhibaato badan baa jirtay waxaa jirtay xataa in een, jirkayga qayb kamida gacanta een, bidixda ama kiimir ku jafsara jacaylkaa dartii harse iga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogow gacmaan isaysan ogow isku iili waayay ogow gurmahay sidoo kale waxaan idiin hayaa qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka safwaan halac caawana waxa uu inagula caweyn doonaa ee hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho anaan qurux baan u howlgalayo hablaha
mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington ugogoyaay gablada ugoyo gamugasi ugogoyaay gablada ugoyo gamugasi ugogoyaay gablada aan ku bilownay dhegaystayaal wax badan ayaa suugaan kala duwan laga tiriyaa waayaha jacayl ee qofka uu haleelo soo mara amaba uu waajaho iyadoo hal abuurrada heesaha iyo weliba gabayada ka curiyaana uu midba heer gaadhsiiye isagoo hannaan xaqiiqa ama mala'waal ah ku cabbiraya ereyadiisa hase yeeshee waxa ay eh, ku kala duwan yihiin dadkaasi hannaanka iyo weliba waayaha qofka u haleelo amaba ugu dhaco iyadoo dadka qaar ay calfadaan qofkii ay calmadeen halka kuwa kalena ay waayuhu ku adkaado marka ay wax garowshiyaa ka waayaan qofka ay jeclaadeen taasoo keenta in qofba sida ay la noqoto uu waayahaasi ku waajaho amaba uu kaga falceliyo caawana waxaan idiin hayaa qiso jacayl oo ku dhacda wiil dhallinyaro ah taasoo ku kalliftay inuu naftiisa halis geliye kadib markii uu ku guulaysan waayey qofkii uu jeclaaday inkastoo markii dambe nasiibkuu dib ugu soo celiyey oo ay iscalmadeen bal haddaba aan soo dhoweeye maxamuud axmed cabdi oo ku magac dheer amaba lagu naanayso boodhari oo sidoo kalena xarun dadka jacaylku haleelo talooyin lagu siiyo dhowaan ka yagleelay magaalada hargeysa waxaana ugu horrayn boodhari uu inoo faahfaahinayaa waayihii jacayl ee soo maray walaal run ahaantii haddii aan kuu soo bandhigo anigoo een, waxaana nin een, dhalinyaraha dhibaatada jacaylka soo maray xanuunkan jacaylkan in badan haddii ilaahay odhanayo soo maray marka xanuunkii aan soo maray si aanay u marin dad badan een, waxaan een, jeclaystay inaan inaan la taliyo dadka amaan u saacido inay gaadhaan jacayladooda helaan waxa kaloo intaa ku jirtay haddaynu soo qaadano taariikhdii een, boodheri haddaynu soo qaadano talo la-aan ayuu dhintay cid wax wadaamay jirin een, dhibaatadii la kulantay inaanay la kulmin qof walba oo dunidan casriyaanimadayno oo uu qof kastaaba helo balcid uu ku cadfan karo taariikhdiisa noloshiisa wixiisa oo dhan uu guuri karo waxaan ilaalinayaa xogta iyo ammaanada qofka bini-aadamka ah wax aliyaalo wax een, xogtiisa iga baxaya ma ciidan la wadaagi karaana ma jirto haba yaraatee wixiisa damaanad bay u qeyb laakiin qofku marka uu wax jecel saxiibkii haddii sheego xogadeeda inuu ku dhaweydo ama uu ku dhibaateeyo ama uu ku ceebeeyo waan gartay shalay si aan soo marin taasi aanan qof walba u marin waa inaan la taliyaa dadka waan gartay haddaan adiga gaar u qaadano seed usoo dhadhamisay dabcan waxaad tilmaantay inaad khibrad u leedaho adiga ku soo maray jacayl nooceeyaa ku soo maray se waayihii kaa soo maray haddaad qodob iyo laba ka tilmaantay maxay yihiin walow anaga jacaylka anigu waxaan ahaa dhibano jacayl in badan intaas baan jeclaa qofki waa nishweyney cidda qofkaasna waa jeclaa dabcan waa nishweyney waxay qaadatay muddo ku dhow toban sano kadib waynu dib isugu guulaysano dhibaato badan baa jirtay waxaa jirtay xataa in jirkayga qayb kamida gacanta bidixda ama kiimid ku jarjaray jacaylkaa dartii marka aniga intaan aan soo maray horta waa intaa aakhirkiina waan ku guulaystay alxamdulilah xaaskaygaan jeclay way joogtaa dacaru bay leeday intaa kadib baanu dagadno anaga waxaa isla garnay inaan dadka caawino aanu dee aana dhibaatadiina marnay anagu marin
marka waayaha ku soo maray adiga waad weyday markii hore kadibna naftaada dhib gaadhsiisay markii dambe sidaad ku heshay kugu suurto gashay
anigu horta markaa xilligaa meel baan usahriiday haddaa suudiya waxyada laga soo dasaalisay muddo dambe iyagana adigu dee qofkii calalka isku daray calaskooda kaa dhamaaday alxamdulilah anaga dabcaad isu yeelanay kadibna saasaanu ku guulaysan waan gartay naanays baad wadataa caan oo bulshadoo dhan taqaano weliba marka dee jacayl la soo qaado uu qof kastaaba xasuusanaya naanaystaas ama qofkaasi ku ahaa magaciisa oo ah boodhari maxaa lagugu bixiyey goorbay ku baxday naanaystan
walaal sirwaca boodhari magacan boodhari horta dadkun baa ii bixiyey waxaa ii baxday muddo horay marka labadii kun iyo sagaalkii ayay ii baxday dhalinyaro xilligii aan xanuunka jacaylka la daaladhacayo dhalinyaro kamidaba ayaa ii ii bixiyey magacaa magacyo kaloo badanoo iyaguna ay dadba magac laga soo bixinaya waa jiray midba mara iga haray laakiin kii ugu dambeeyey ee foosila kaa qaaday magacaasuu ahaa dhinaca marka laga eegana xaggan faamili ahaana waxaanu istixis doonahay markaa sidaana way igu yara qabteen waa adu saas mid nooco igu baxay waa hagaag dee dabcan dhakhtar marka la yidhaahdo dhakhtar waxaa lagu yaqaanaa qof dee takhasuskii dhakhtarnimo wata ama waxaa la yaqaanaa qof shahaadada doctorateka sita laakiin adiga markaad tiraada dhakhtarkii jacaylkaan ahay qiyaas ahaan waxaad ujeedaa un baan filaya qofkii qofkii daweynayay waxaan ahay dhinaca arrimaha jacaylka walaal waad mahadsantahay runtii waa run jacayl marka dhakhtar maqasho waxaad fahamta in qofka muxuu shahaado ama muxuu kasoo baxay in muxuu muxuu dee tacliimtii sida loo baahiyay laakiin anigu tacliim iyo takhasus gaara waxaan u leeyahay jacaylka awoodna waxaan leeyahay qof kasta oo wax jecel inaan qanciyo ama aan hal la raadiyo qofka uu jecel yahay halkiisa iyo si kastaba ha noqotay adigu aqoon waxaan u leeyahay cid shahaaday usiisay nafta laakiin aqoon dhamaystiran baan u leeyahay jacayl dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnay dhakhaatiir ka shaqeeya xanuunada kala duwan ee dadka ku dhacayo weliba kuwa xoolaha hase yeeshee markaan qisada maqlay gaar ahaan dhakhtarkaasi jacaylka waxaan soo xasuustay heestii dhakhtarkii jacaylka iyo weliba fanaankii maxamed siyiid biike
markaan kugu dhowaada dhibatadu idaysaa markaad iga dhaqaaqdaaba wadnaha lay dhufanayaa waxa aan la dhuubtee dadkii iga dhex saare keligay dhigay meel dhabtii casha wey dadkii iga dhex saare keligay dhigay meel dhabtii casha wey dhibaatada taaladuunka horeba looga dheefi waaye intaan layna kala dhantaalin wayhuyna kala dhirbaaxin aniga caashaqu ii dhuuxin in noqo dhakhtarkii jacaylka dhibaatada taaladuunka horeba looga dheefi waaye intaan layna kala dhantaalin wayhuyna kala dhirbaaxin aniga caashaqo ii dhuuxin in noqo dhakhtarkii jacaylka
weli waxaad nagala socotaan barnaamijkii cawayska washington haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaadee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka safwaan xasan aadan safwaan hala isagoo qaybtanna kaga hadli doona sidii uu fanka ku soo bilaabay iyo weliba qaar ka mid a heesihiisa aadka loo dhegaysto waad ka timi wadankii dabcan heestaa hore tilmaantee talantaaliga ee adigeen taaqadan aad qaadayseen baad qaadeen qurbahaad u soo wareegtay qurbaha markaad soo hortay suugaan kala duwan baad soo qaaday oo aad dhinaca maxaan ku idhaahdaa muddooyinka dambe aad soo saartay maxaa saaciiday baad is leedahay inaad heeso badan soo qaaddo ama heese kala duwan aad qurbaha ku soo qaaddo wallaahi kulley waa waktiga uun waayo markaad janis u hesho inaad wixii samayso timena u hesho fanku iska hawl badan yahayo wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan oo musician inaad raadsato la xamiiste adugu sababo badan ba aya aya aya ayaa ayaa dadka qaar dhibaatooyin badan marka haysta xagga musicianka oo kale marka the more aad aad hesho asxaab badan iyo iyo fanka fanaaniin badan aad isku xidhan tihiin iyo allahuma salli ala maxamed abwaaniin badan kulley wax badan baa kuu qabsoomaya marka markaa waxa saaciiday uun adigu maadaama un waktina aan yaro geliyey oo dadaalna dadaal fara badanna aan sameeyey oo aan sidhi bal fankaagu ha gaadho meel meel yani meel sare iyo aan ku dadaalay iyo iyo waxa saaciiday un iyo time aan geliyey marka dadkiisii baad heshay fanka ehelkiisibana waad heshay aan aan maadaama nahay qof iska bulsho badan oo asxaab badan aad iyo aad waa gaag haddaynu taa ka nimaadno oynu soo qaadano hees waxaa jirta iyadana markaad eegto miisiga dhacaya erayada ku jira iyo weliba talantaaliga siaad adiga inantu isugu jiibinaysaan aad mooday in laysku sargooyey ii gaar ah oo heesta la yidhahdo ayaan guri bilaay maxaan guul hantiyey
ha ha heesta anigii ayaanan qaadna marka heestaas oo kale goorbay soo baxday erayadeeda ayaa leh
heestaasi waxay soo baxday ilaa sanad ka hor adugu sanad iyo bil meelahaas adugu sanad un bay noqonaysaa ayaan soo saaray waxaa heesta eryadeeda le xamse xadaari abwan la yidhaahdo oo degan borama ms misiga macaana waxaa tumaya cabdirashiid ali xamariyo oo inaad garanaysiyo in kale kala garan maayo lakin cabdirashiid ali xamari kulle waa fanaan weyn mushana aad baan labadooda waxaa kanuga salaamaya laxamka waxaa iyadana saaray wiil bulle de codkuna waa anigii ayaan waa gartay heestaas sanadka hor bay ahayd way waxaan aada uga helaa maxaan ku idhaahdaa ayaan guri bilaay maxaan guur hantiyey goortaan go-aan isla gaadhnay guur ayaan guuri bilay waxaan guul hantiyey goortaan go-aan go-aan isla gaadhanay guur marka iyadaa jawaabi sooonaysa isiyo kalgacal wuxugalada helaa markay labo oo guruboon isu kara noqdaan waa hees adigu talantaaliyo kulay bulshaduna aad u jeclaatay aad iyo aad ayaan odhan karaa aad iyo aad
ayaan guri bilay waxaan guul hantiyey goortaan go-aan go-aan isla gaadhanay goor isiyow kalgacal wuxuu galan helaa markay labo guduboor isu gaar noqdaan ayaan guri bilay waxaan guul hantiyey goortaan go-aan go-aan isla gaadhanay goor isiyow kalgacal wuxuu galan helaa markay labo guduboor isu gaar noqdaan gacantaydii dumarka arigo hogta ugu habboon kuma gaarayaan garabkayga iyo ragageysigo gidigoo dhammaan kuma gaarayaan gacantaydii dumarka arigo hogta ugu habboon kuma gaarayaan garabkaydiyo ragageysigo gidigoo dhammaan kuma gaarayaan guri laga tagaa sharaftana garadi qof abaal gala baloo gudaa gudaa waxdii lala guraa ballantana kadede inta geejisa habda laga xushaa bashaa guri laga tagaa sharaftana garadi qof abaal gala baloo gudaa gudaa waxdii lala guraa garidaydi kaasiraad ilo uma gabi kare adna guda xeerka isigaygiyow adiga go-aan digagooyahe ha ka bixin kartaa arahow ana kugo uma goyn kare gooni baan adiga ku gacansadee gashaqo o ayaan garacaashaqo ii gaarahow
waa hagaag haddaynu dhinaca heesaa ka nimaadno safwan oo aan su-aal kale ku weydiiyo n waxaa inta badan la yidhaahdaa qofku marka uu dee sugaanta amaba dhinaca bahda fanka soo gelayo marka laga yimaado dee abwaanada fanka ama se heesaha curinaya f- fanaanka heesta qaadaya hibada leh waxuunbaa dhiiri geliya cid buu ku daydaa jacayl u gaaraa jira waxbaa markaa ku riixa adiga maxaad is leedahay inaad fanaan noqoto oo aad heesto maxaa kugu soo dhiirigeliyey wallaahi n kulley markaan arkay inaan n heesi karayo n oo aan n aan cod fiicanna ilaahay siiyey oon heesi karayo ayaan siniyow ma ooda ka soo qaadidba heeso maxaabad u dhul Ya.
dhigan baa tiri
maxaa maxaa maxaa ood heesi kartaa baan tiri waa garta marka markaan heesayna already dee dadkii baa heesahaygii jeclaaday marka n xitaa markaan yaraa fanka anugu waxba mana sii jeclayn oo maba islahayn xitaa sanaan baad noqon doontaa labadii kun iyo afar iyo tobankii maan kusoo dhex dhacayno waan garta marka n n waan n sidaas un baan un baan anu heesay maadaama aan is arkay inaan heesi karayo kolley qofba marun buu ogaadaa hibadaas hibadaasi inay ku jirto Dabcan.
xilligaas aadna ogaatay inay Dabcan.
hibadaasi ku jirto dabcan dabcan Waaga.
un baan dareemay kadibna saasaan heesiy aan ku dhex galay fanki aad iyo aad aad iyo aad si wanaagsan haddaynu eegno tusaale ahaan oo kale dee dabcan heese kala duwan baad soo qaaday waddankii marka Dabcan.
laga yimaado halkan heese talentaalia haddaynu taaba kaga gudubno tusaale ahaan oo kale muhiimadda dumarka aad looga hadlaa oo inta badan waxaa Dabcan.
la yidhahdaa dumarku waa muhiim nolosha waa udub dhexaad waa kan dabcan heesta kale Dabcan.
haddaynu soo qaadana la yidhaha hablaha ha iyadana heestaasi ma hees jacayl ah mise waa hees caadiya wallahi waa hees jacayla n heestaa iyada laftigeega waxaa sameeyey wiilkii aan ku sheegayay axmed cantar n ee uu jooga hargeysa waa hees jacayl oo wuxuuna u sameeyey weliba waxaan rabaa horta janis baan haystaa halkan aan ku xusayo n isagii iyo xaaskiisaba n muna n heesta waa heesta waa hees anigu aan shaksiyan u qaaday maaha heesta waxa n uu sameeyey xaaskiisa n n muna oon halkan labadooda aad uga salaamay maasha allah n n n lamaanahaas marka imaashida iyo axmed ba aad baan iyo halkan uga salaamay taas inantaasaa loogu talagalay muna uu qabo axmed cantar waan gartay axmed haddaanan kaldane waa ninkii dhakhtarkana ahaa n marka haddayba de halkaa marayso saaxiibna aad haydeen dabcanna dee heestaasu iyada u sameeyey de waa layn xidhaya haddaynaan cod ugu qaadin oyna codkeenan haddana mar dambe aanay maqlin maystiri
waa si wanaagsan waa si wanaagsan ee hablaha mid qurahan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho anaan qurux baan u howlgalayo hablaha mid quraan gurtida ku habaa mid quraan gurtida ku habaa kulley intaasaa ku filan baan u aad iyo malinayaa aad inaga inaga bulshada badan iyo ha waan isfuranay marka inaga badan
mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho anaan qurux baan u hawlgalayo hablaha mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helaa ku habaa mid quraan hortayda ku habaa inqadac masoo inqadac hadasho markay hadasho markaan aracsado asaawa macaan cakaday heesaha ma holladay inqadac masoo inqadac hadasho markay hadasho markaan aracsado asaawa macaan cakaday heesaha ma holladay mudaan u halgamay inaan ku helo mudaan mudaan ku hamiye horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay mudaan u halgamay inaan ku helo mudaan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay
dhegaystayaal qayb kale oo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaanna waxaynu intaasi ku soo gebagabayn doonnaa barnaamijkeennii cawayska washington tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
hanan wacanay naftaad qalanto himan badane iskaadu hirto abeen dharadey halkaa ku rabo xisho uwaney ilbaa tahayo uwaney ilbaa tahayo anan wacanay naftaad qalato himan badane iskaadu hirto abeen dharadey halkaa ku rabo xisho uwaney ilbaa tahayo uwaney ilbaa tahayo adiga istayda adaa taagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa adiga istayda adaa taagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa
barnaamijka caweyska ee unoo waday cabdixakiin shirwac ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo ee ay idinla socodsiinayeen anigoo cabduqaadir samakaaba nuur buqaari iyo soo saaristii bashiir abikar tan iyo idaacaddeenna kale waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
abendhaadey halkaa ku rabo xisho uwaney ilbaa tahayo uwaney ilbaa tahayo adiga istayda adaa taagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa adiga istayda adaa taagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa mudaan u halgamay inaan ku helo mudaan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay mudaan u halgamay inaan ku helo mudaan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay